maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maantay xukun maxkamadeed waxa ay ku riday eedaysanayaashii qaraxii soobe afar iyo tobankii oktoobar sannadii labada kun toddoba iyo tobankii maxkamadda oo muddooyinkii dambe waday dhegaysiga kiiska la xiriira raggani ayaa saakay soo gabagabaysay sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee derajada koowaad xasan cali nuur shuute eedaysanaha koowaad xasan aadan isaaq cali waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab isagoo horjoogo u ah qaybta fudhisa qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ee ka howlgasha gobolka banaadir mas-uulna ka ahaa labadii gaari ee afariyo tobankii bishii tobnaad laba kun toddobiyo toban ku kala qarxay isgooska soobe iyo waddada danwadaagaha sidoo kale waxaa lagu eedeeyey in gaarigii ku qarxay waddada danwadaagaha uu xasan gacantiisa ku waday qaraxyadaas oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad shacab ah oo gaarayo toddoba boqol toddobaatan iyo lix ruux eedaysanaha labaad cabdulaahi ibraahim xasan oo maqano ah waxaa lagu eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab una qaabilsan yahay soo iibinta gawaarida ay kooxdu u adeegsato qaraxyada isagoo lahaa gaarigii hoomayda ahaa ee ku qarxay suuqa beerta lix iyo labaatankii bishii kow iyo tobanaad laba kun lix iyo toban iyo gaari t m ah oo ku qarxay isgooska soobe afar iyo tobankii bishii tobnaad laba kun toddobiyo toban xasan sidoo kale guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee derajada koowaad xasan cali nuur shuute ayaa waxaa kale oo uu sheegay sida raggani xukunka ugu kala dhacay aadan isaaq cali waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah labo cabdulaahi ibraahim xasan absuge oo maqno ah waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im saddex cabdiweli axmed diiriye waxay maxkamaddu ku xukuntay saddex sano oo xabsi ciidan ah sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in xabsiga laga sii daayo eedaysanayaal kow mukhtaar maxamuud xasan rooble iyo cabdul cabdi warsamo cali qaraxii weynaa ee ka dhacay afar iyo tobankii oktoobar isgoyska soobe ee dadka faraha badan ay ku hoobteen ayaa lagu eedeeyey raggani iyadoo maxkamadda ciidamada ay aad ugu howlaneed sidii ay usoo gabagabayn laheyd kiiska la xiriira raggani lagu eedeynayay qaraxaasi axmed xasan colaad v o a muqdisho